xukuumadda soomaaliya khilaafka soo kala dhexgala madaxweyne iyo ra-isul wasaare bilowgii toddobaadkan ayay ahayd kadib markii xafiiska ra-isul wasaaraha soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ay ka soo baxday waraaq xilka looga qaadayo fahad yaasiin oo ah taliyaha hay-adda nabadsugidda qaranka soomaaliyeed iyadoo arrintaasi ay ka dambeysay in madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo uu soo saaray waraaq uu xilka dib ugu celinayo fahad oo ra-isul wasaare rooble xilka ka qaaday haddaba shacabka magaalada kismaayo oo aan maanta mikrofonka warbaahinta heystii aan la dhexqaadna ayaanu weydiinay fikirkooda kaga aadan khilaafka soo kala dhexgalay madaxda ugu sarraysa dowladda uu uga horeeya madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha dadka hadaladooda waxaa ka mid ah sidatan waxaan raacsannahay oan ogolnahay gabdhaha soomaaliyeed afkooda anoo ku hadlaayo waxaan ogolnahay xilka laga qaaday fucaad yaasiin xilka laga qaaday raalli baan ku nahay mudane madaxweyne xil baad sugaysaa wakhtigaadagaa dhammaaday in lagu doortada midaysaa inaad bulsho hogaamisaad ku hamiweentahay seebaa laguu doortaa seebaan macnaha ahaan doona madaxweyneheenii hore wuxuu ku dhaqmi jiray xar iyo xolaal sababtoo gabadhi aad hadeer meel ku sheegi laadihiin waa gabadhi inaan helnaa raq iyo ruux oo sax ah oo sax ah waa inaan helnaa dambayn xalku wuxuu yahay rooble toobadkeen u toobadkeen u tanaasul uhuru kenyaata iyo shacabka kenya annagaa ka macno badan oo ka culus annaga loo tag haddaad loo fur weydid waad iska tegaysaa annagu wadahay waa naqanaadaa shacabka soomaaliyeedna qowqow ma rabo istaqabsi ma rabo annagu ururka hooyooyinkaan nahay ummaddaan ka badnahay wiilashaan dhallay dowladdaan dhallay salkii kasoo uskada haye ee lagu fadhiisanaya dhulka camal ahaa baan nahay annagu ma rabna waa ka danqanaynaa dowlad cadaalad ahaan rabnay istaqabsi ma aanaan rabin waynu inay noo curataan mooyeynay niyadanadu kor bay ahayd hoos ha noo dhigina gabadhi masaakiinta ahayd meel ha lagu sheego xilliga isqaqabsi ma rabno digudhac ma rabno horusocod baan rabnaa laakiin waxaanu diidaynaa dadka xamar jooga ee maalin walba madaxweynaha hadal haya maadaya kaalli kama noqonayno mana doonayno waanu eedaynaynaa waxaan roonaynaa dowladnimo baan rabnaa ra-isul wasaaraha waxaa la doonayaa inuu inuu inuu labadii shaqee loo diray fuliyo waxaa loo diray doorashada iyo amniga doorashada loo diray inta kale madaxweynaha dalka ka xukuma ila qofka wuxuu ku qaadaba qowlu yidhi quudu cunay waxa weeye madaxweynuhu labadaas waa u diray sibsaara isagaana diro hawsha u diray dowladda waxaa ugu baaqayaa inay dalka nabad ugu ay maxay aheeda ku naaloodaan dowladda waxaa ugu baaqayaa in ay maxay aheeda israacaan tafaraaruqa iyo buuqa iyo dhibka iyo maalin kasta hamar dhib baa dhibaato laga sheegay dhibaatada inay naga bixiyaan oo dalka nabad oo ay ku soo celiyaan aan rajaynaa ra-iisul wasaaraha madaxweyne waxaan leeyahay isku imaada kaana lama jira kana lama jira waa isku keemid aniga howl brothers gurigeyga waxaa jooga qabiil aan joogin male gabdhaha hooyada istaa keena qabiil aan joogin male dadku waa hal jeelo camba ah ma noqonaa tiitiinayna rajiim cambaa naan cambaa wada cunno bes ama wata shanno laakiin kaasaa hay kaasaa soddon sana ku jirnaa iyo soddon sana hore war hawada dhalanaa wada cunaya saxga oo ku wada cunowa maxamed ibraahim washington warbaahinta star magaalada kismaayo